gudoomiyaha guddiga hay-adda qaxootiga iyo barakacayaalka xukuumadda federaalk soomaaliya iyo wafdiya hogaamiyaha siyaana kulanla qaaday guddiga qaxootiga iyo barakacayaalka koonfur galbeed iyo dalada barakayaasha barwaaqo onkoreen gudoomiyaha dalada barakacayaalka ee barwaaqo aadan sheekh isaaq iyana kulanka kukuwarbi marxaladaha dadkaha baraka ee ka nool magaalada baydhabo barwaaqada may buwaata la sheegaha lama geebado dhiibtagood maylrey lamada kun tomay sagaalkii yaliguuri dhiibone tokun goosiya ku koobanaytay dhiibta lamaad lamada kun labaatan lamid ahaytay iyadan kun sagaala koobanaytay saata komishan ka shahiyo iyada nkamaadsanyi mayba ilaahay kasoko iyada mahadsana dadkii oo awal buushka jiran oo maalinkaas aragdeeda la guuriyaay dowladda iskaxilqaan iyo hay-adoo samafalka boos oo dowlada laata la dejiyey hadda guriyo leynka jaraan taas sharaftaas mayba iskale dowladii oneto haka dhawaayta yaa sharaftaa iskale dadkiyoona shacabka oneto ombaahan awel haayan hata markana welba mayba waa gurisha iyo oneto safarloogas wadada iyaka jaraan keliya maybaan dhiman markan sidii oo lanka dhamaystira lahay oo dhismadaas lanka dhamaystira lahay taasna weliya walka jara hay-adda unhcr iyo ifod isla jiraan yaa dhisahayaan haddana mar dhow haddana maylan ballanqaad in guryaalka daran doona saatan sheegay kulleyba madaxda iyo roogdiyo ka hadal kuran sidoo kale gudoomiyaha guddiga qaxootiga iyo barakacayaalka koonfur galbeed cabdiqaadir cali maxamed yaana guddiga qaxootiga qaranka unkuwarbi xaaladaha guud ee barakacayaalka koonfur galbeed dhammaan waxaan salaamayaa intii inta ka soo qayb gashay oo ugu horeeyaan wafdigaa nooga yimid hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha ee qaranka oo ay horwado safiya oo gudoomiye u ah waa safiya wayna soo booqatay howlo badanay u timid maanta nasiib waxay u yeelatay inay shirkan oo jiray oo horey loo qabanqaabiyey hay-adda qaramada midoobey unhcr xafiiska commissionka iyo hay-adda aford in wadahadal iyo in ka socda mas-uul degmada si wadahadal noo wada socday dhammaystirkiisii loo sameeyo waxaan rajaynaynaa wadahadalkiinii kolley waxaa idinla joogi doono hay-adda unhcr iyo aford iyo qof ka socda waaxda dhulka ee degmada waxaana idinla gebagabayn doonaan ujeedkii shalay ahaa oo aan geedka hoostiisa oga wada hadlaynay ayay daba socotaa wixii lafagur ah wixii ka soo baxana inshaa allah way ila soo qaybsan doonaan kadibna wixii u dambeeyana natiijadii ka soo baxdana xafiiska guddiga uu idiin sheegi doonaa wada shaqayn wacan wakhtiyaana heeyo socod dheerna waana sugayaa gudoomiyaha guddiga hay-adda qaxootiga xukuumadda federaalk soomaaliya marwo safiya xasan maxmuud iyana gabagabadii kulanku ku hadalay iyo sida loo dardargelinayo in xal loo helo dadkeyga inay aan ku daawan dhibaatada la kulmayaan la kufdhacayaan dadkeena qaxootiga ah iyo barakacayaasha ah oo dhibaatada soo fool saareen waa idinla gurmaneynaa fariintaan idinkaga wada dowladda dhexe waxaa waaye in oo sharuucda oo dowladnimada aan ka shaqaynoono oo hadda la meelmariyey sharciga qaxootiga oo soomaaliya dad badan oo waxaa ah anaga oo na dul saaran oo noo soo gurmada inaan u gurmano rabo oo wadanka usoo hayaamay dadkaasiyt waxay u baahan in dib loo dejiyo oo nolol la siiyo oo wadankii ay ka mid noqdaan waxay naga rabaa inaan garab siino in dadkayga anaga aan wakiil ka noqono oo aan ummad kale aysan maaragtay aysan wakiil nooga ahayn waxaa aada uga faraxsanahay in oo barnaamijka barwaaqa uu qorshihiisa u wato waxaa horyaalka xafiiskaaneeto noo ahe walaalkay cabdiqaadir nuutiin oo meeshaaneetoole xirfad ka weyn midda uu hadda hayo xambaarsan oo ilaa iyo dowladdii hore oo soomaaliya kasoo shaqeeyay howlahaneeto humaniteerka u qaabilsan waxaa la hubinayaa in shaqooyinkan laydii qabto ay waxtar muu leeyihiin maxaan ka uga baahanahay waxyaabaha rabna inaa ogaan waxaa waaye maxay yihiin caqabadaha aad nagala aad nala wadaagaysaan aad leedihiin yaas gurihii waa helnay shaqo abuuraan rabnaa waxaan rabnaa idinka waxaan idinka rabnaa inaad noo sheegtiin dhibaatooyinka oo aad la kufdhacaysaan si markaasi toole codkiinii aan wax ugu raacdino guddiga hay-adda qaxootiga barakayaalka qaranka oo baydhabon roog howlo shaqa oo ay arrimaha barakayaalkiian ahana kumadii dadkaha baraka ay ku dhugunsadii xaaladaha baahyaalsho